munaasabadan la ka daahfuraya shirkada biyo ee dayax ayoo hirgelin qaar kumid ee ganacsatada jubbaland iyo weliba ku qeybgalay wasiirada wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyo beeraha iyo waraabka caafimaadka ganacsato iyo marti sharaf kale gudoomiyaha shirkada cusub ee biyaha ee dayax cabdulaahi cali axmed saalax iyo weliba isku hadalay walyaabo iyo qabada doonta shirkada iyo weli ku bedela doonta biyaradii ku jartay magaalada kismaayo faa'iideeyey ee meel walba deegaanka jooga uga faa'iideeyey yaynu meesha ku soo gaadhnay dowladnimadana ku soo gaadhnay haddana dee dowladnima inoo shaqaynaysa waxaan rabnaa marka si siman shirkadda in looga faa'iidaysto cidna ooma xidhna cidna gaar ooma leh sidaa uu cabdicasiis idiin sheegay sida loogu soo kala horreeyaa fursaddeeda loo kala qaadanayaa waxaan markaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar walbaba idinku celcelinaynaa wixii xog ay dheeriya qofkii u baahda shirkaddu xafiis bay leedahay wuxuu ku yaalaa hoteelka madiina ama ex cascasay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee jubbaland axmed xuseen baraka iyo daafuray shirkadda biyo ee dayax ayoo hirgelina qaar ku mid ah ganacsatada reer jubbaland soona shirkado biyo kala dardaarmay in bulshada iyo siyaana biyo ka filan dhaniikaal waliba wuxuu ku hadalay dhibaatada laka helo biyo heerka iyo deersinta deegaanada maamulkaasi jubbaland caqabadaha hortaagna waxaan u malaynayaa laba sano ka hore ayaa waxaan booqday tuulada qaamqaam meesha ay ka dhisayaan haanta dhulka ku jirto iyo haanta kale iyo labada haan ee luglow taagan qorshihii loo sameeyey iyo sidii ay dadka biyaha ugaha qabtiri lahaayeen dhammaan wada qabyo wey maanta haddii ay dhammaystirmi lahaayeen deegaankaas luglow oo maanta dad tiraa badan ay i d p ku yihiin oo biyo booyado loogu geeyo maanta hadda aan idinla hadlayo teleefonada ugu badan ee igu soo dhacay ama wasaaraddanada ku soo dhacay waxay ahaayeen baahida biyo ee deegaanka ka jirto dad dhan oo gaaraya ilaa iyo toban kun oo qoys yaa degan laga bilaabo goobeyn ilaa iyo buuloguduud dadkaasi dhammaantood waa in subaxii booyado ay isdabagalaan booyaduhu waa expensive waa qaali lama awoodi karo annaga ma awoodi karna ka dowlad ahaan dadka aan saaxiibada nahay ee marmarna caawiyo ma awoodaan maalinba ninba in yar kaa caawinaya wuu ka baxayaa laynka culays bay naga qaadayaan waan soo dhowaynaynaa sidii hore si ka duwan bay hadda keeneen